Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah bisha may waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin la xiriirta abwaan da'yar oo sameeya gabayo jacbur ah oo uu bulshada ku maaweeliyo haddaanay gabadhi bayolojiga iyo dhig aanay dhiganin buuggiisa cuntaday bislaysaa iyana borotiin ma lehe badar iyo waxay karin taqaan oonta faat badane haddaanu fitamiin b ku jirin badi waxaad quudan caqliga iyo baraynkaaguba ilan way bakhtiyayaane baalaansid cunto aan ahayn waa barkumataa leh waxaa kalood maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo qoysaska aan codkooda meel fog gaarayn ee ku dhaqan dhadhaab ka caawiya inay helaan gargaarka ay u baahan yihiin isagoo adeegsada aaladaha baraha bulshada kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka milatariga maali ayaa xiray madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dowladda kumeelgaarka ah ee dalkaas tallaabadaas oo sii murjinaysa qalalaasaha siyaasadeed ee waddankaasi ku yaala galbeedka afrika madaxweyne baax indaw ra-iisul wasaare mukhtaar cawaan iyo wasiirka gaashaandhigga sulaymaane dukori ayaa dhammaantood loo kaxeeyey xero milatari oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda ah ee bamako xiritaanka madaxdan ayaa imanaysa bilooyin kadib markii ay isla milatarigan uu xakunka awood uga tuuray madaxweynihii hore ee maali ibraahim buubakar keyta xiritaanka madaxdan ayaa ka dambeysay saacado yar kadib markii laba xubin oo ka mid ah milatariga laga qaaday xelalkii ay ka hayeen dowladda oo ay ku waayeen isku shaandhayn la sameeyey sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee royters u xaqiijiyey ilawareedyo diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda qaramada midoobey ayaa ku baaqday in si deg deg ah xorriyaddooda loogu soo celiyo madaxda dowladda kumeel gaarka ah ee maali dowladda qatar ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso itoobiya iyo suudaan si loo xaliyo muranka dhanka xadka iyo ismaandhaafka ka taagan arrinka biyo-xidheenka wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan al thani oo magaalada khartuum kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan maryam saadiq almahdi ayaa sheegay in dowladda qatar ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto xalinta khilaafka qatar ayaa haatan iyadu haysa xilka guddoominimada wareegta ee jaamacadda carabta
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a waxaa jira abwaano bulshada u soo gudbiya fariimo kala gedisan waxaana ay isticmaalaan qaabab kala duwan oo ay suugaantooda ay ku cabiraan waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan abwaan bulshada usoo gudbiya fariimaha isaga oo isticmaalaya gabayo jacbur ah oo majaajilo ah haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan boorama ka soo diray dhallinyarada samaysa hal abuurka suugaanta ayaa qaarkood ku cabiraan dareenka ay ka hadlayaan qaybaha jacburka iyo majaajilada ah si ay dhallinyarada ugu tabiyaan si ka fudud suugaanta tixaha iyo gabayada haddaba abwaanada da'da yar ee isticmaala suugaantaasi waxaa ka mid ah abwaan axmed qays oo isagu ka sameeyey jacbur amase majaajilo qiso uu kula kulmay meel ka mid ah miyiga gobolada somalilan abwaan axmed qays baa magacayga la dhahaa gabaygan soo socda ee aan idiin marin doono ee kelmadaha ingilishtahay ay ku jiraan waa majaajilo waa qisay gu dhacday anigoo jooga meel barigaas oo burco barigaa ka xigta ayaan yara dalxiis tegey kadib waxaanu isku baranay inan halkaa reer miyi ah inantii reer miyiga ahayd jacayl baana dhex maray jacaylkii markayna dhex maray inantii habeenkii baanu ballansanayn habeenkii bay ii timi inaantii markaanu isu nimi halkaasoo kale istaagtay way iga fogaatay adigu facaayeel badan oo aan ka arkay baan markaa ka alifay maansadan ama gabaygan dhaqankii magaalada iyo kii miyigaad isla fahmi weydeen miya haa waxaanu isla garan weynay labadii dhaqan annana dee nin dhallinyaro ah oo magaalo ku barbaaray baan ahaa iyana waxay gabadh miyi ku barbaartay marka labadii dhaqan baan isla fahmi weynay markaas siday kuu soo jiidatay adoo jeclaatay gabadh miyi joogta adigoo magaalo ka tegay waxay igu soo jeceen waxaan ku jeclaaday ama ay igu soo jiidatay gabadh aad u qurux badan bay ahayd kadib maansadaa yar ama gabaygaasaan kaga hadlay oo in badan isagaa is turjumaya fikirkii iyo suugaantii ka dhalatay jacaylkaa idin dhex maray gabadha miyiga iyo adiga suugaantii aad ka tirsa maxay tidhi waxay leedahay markaa maansadii haddaan bilaabo haddii gabadi arrimaha bulshada booga dhugan weydo boqol aad ku diidiyo dhib baa kaaga soo baxa baadiyo mid laga keenay baan beebi ku garan bidco iyo xumaan maaha haddaanay gabadhi bayolojiga iyo dhigaanay dhiganin buuggiisa cuntaday bislaysaa iyana borotiin ma lehe badar iyo waxay karin taqaan oonta faat badane haddaanu fitamiin b ku jirin badi waxaad quudan caqliga iyo baraynkaaguba ilan way bakhtiyayaane baalaansid cuntaaan ahayni waa barkumataa leh bariiskaa tamaandhiyo qasaca lagu basbaaseeyey badanka iyo jidhkaagay dishaa baasta keligeede haddaanad beer aroortii cunayn boorash iyo roodhi ama beed la shiilay iyo haddaan biinis lagu siinin barqadana kalluun shiilan iyo badhax lagu keenin habeenkaa wixii kaa baxaad bila u oyda ilbaxnimadu waa shayga bila bilista haajoowe haddaan gabadha baadiye ka timi be ay wax loo sheegin oo aan brotokoolka iyo anshaxa loogu dhigin buugga oo aan adeegiyo la barin nolosha bayskeeda boodhi looshinkay kuugu dari badarka sheekhoowe reer baadiyuhu waa yaqaan beegsi caliyoowe biyuutiga waxay moodaysaa biic inuu yahay waa waxyaabaa la isku qurxiyo ayay isku badinaysaa macnaha oo biyuutiga quruxda waxay moodaysaa de in dukaan laga iibsado oo waxyaabahan la ismarmariyo cosmatiska iyo waxaa la idhaha sooma cosmatiska ayaanay xaddigii loogu talagalay haba marsatee ka isticmaalayn oo way isku badinaysaa xaddi ka badan bay ka isticmaalaysaa marka xaddi ka badan bayayay ka isticmaalaysaa dabeedna jidhkeedii bay waxyeelaya biyuutiga waxay moodaysaa biic inuu yahay bootarka iyo kiriimada wejiga way isku badisaaye basar uma shanlayso ee tinkay buhabuhaysaaye bil markay ku duugto ayay dahriga boogi ku dhigtaaye yartii aad shamsada soo baxday baadrool baadrool in lagu ololiyaad badanka mooda halkaas maasadaas ku dhammaantay kaasi wuxuu ahaa abwaan axmed qays oo aan ku waraysananay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama haatana dhegeystayaal aan mar kale dib ugu laabanno dhinacii heesaha halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington axmed cabdi cumar waa samafale ku magac dheer axmed cawsgurow waa nin dhallinyaro ah oo samafale ah kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si aan kala joogsi lahayn ayuu u caawiyey qoysas badan oo soomaaliyeed oo duruufo adag oo dhanka nolosha ah ku haysteen xeryahaasi qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baraha bulshada kusoo bandhigaa xaaladaha adag ee haysta dadka dhibaataysan waxaana ula wadaagaa ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan waxa uu gacan ka geystay dadka aan awoodin inay helaan daryeel caafimaad si ay u helaan dhaqaale ay ku maarayn karaan caafimaadkooda axmed cabdi cumar oo ku magac dheer cawsgurug ayaa barnaamijka dhallinyarada uga waramay waxaa ku dhaliyey hawshan samafalnimo wuxuuna u waramay wariyaha v o ed ee dhadhaab axmed nuur maxamed iyogol waxaan ku sugnaa xerooyinka qaxootiga dhaadhaab gaar ahaan waqtulxaadirka waxaan ku sugnahay ifo barnaamijkan aan wado waxaa igu dhaliyey maadaama dee xaradan aan ku sugnay nin dhalinyaro kusoo korayna ahay waxaan arkay oo markhaati madoonto ah dad waxaad arkaysaa berri aanan dabkooda la shidin oo ciyaalkii iyo dadkii iswada dhex daadsan yihiin dee dadkaasna dee in la ogaado wallahi xaqiiqda la ogaadana way adag tahay marka waxay u baahan tahay inaad raadisid oo juhdi waqti aad gelisid marka waxaa igu qasabta oo barnaamijka nagu dhaliyey inaan walaalaha muslimiinta wax u weydiiyo dad waxaad arkaysaa ilmihii iyo ayaga isdul saarayn waa yeel curyaan oo meel ilaahay ka soko wax ooga imaana aysan jirin barnaamijkaas waxaa waaye inaanu istaago ilaahay dartiisa anoo istaago wax ugu dhaliy waxaa ka mid ah waxyaabahaas oo kale marka waana sii wadaa insha allahu tacaala axmed maadaama aad u istaag inaad caawiso qoysaska danyartaee ku nool xerooyinkan qaxootigaee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo isla markaana aad sheegtay dhibaatooyinkaasi inay qabaan maxaa kugu dhaliyay arrintan walaalo waxaa igu dhaliyey dee maadaama aad arkay horta sometimes in la fiiriyo humanitiga baniaadanimada wax wanaagsan waaye qof baniaadan oo walaalka oo muslim ah oo aad aragta inuu tabaalaysan yahay oo meel cidlo jiid ah oo haddaad aragtay dad qaar caligaroobay iyo meel bannaan bay iska degayiin cunno ma hastaan hoy ma hastaan dee haddii aad aragta adigana aad tahay xaradina aad ku sugan tahay adi aadan wax tari karin balse inaad u istaag walaalo kaloo muslimiino inay caawiyaan laga yaaba ad wax u weydiid taas baa igu dhalis marka taasna waan u taagnaanaa ilaa meesha ugu dambaysa aan dadkaas aan kala tagaa marka axmed dadkan dhibaatooyinkan qabaan qaab nooca ayaad ugu soo bidhigtaa bulshada soomaaliyeed haddii ay yihiin kuwo jooga gudaha dalkan kenya amaba hadday yihiin kuwo ka baxsan oo dibadaha jooga walaala mahadsan tahay horta adduunka hadda waxaa la isticmaalo waa social media waana waana arinta ugu wanaagsana qof bani aadan ee dunida meel walba uu ka joogo uu kala socon karo maadaama ay sida ay tahay waxaan sameeya waan baahiya qofka markaan arko oo qiimeeyo oo xaaladda uu ku sugan yahay aan arko qofka waxaan ka soo tuubaa fiidiyo fiidiyowga waxaan ku baahiyaa social mediaga sida facebookga oo kaleeto ayaan kula wadaaga asxaabta maadaama ay igu xiran yihiin dad aad iyo aad u tiro badan ay igu xiran yihiin dadku way sii sheegaraan waa lala soo xiriiraa cid walba iyo qaabkay u caawin karaanna saasay ku caawiyaan marka axmed inta aad waday barnaamijkan waxyaabaha kuugu yaabadnaa ee la kulantay maxaa ka mid a wallaahi waa walaal waa mahadsan tahay Een, waxay ugu yaabka badnaa oon arkay mar waxaa jira yar dhinaca dhimirka ka xanuunsanaa the last 15 years ugu dambeeyey aan baahiyey gabar een, joogtay minnesota joogta ayaa because taleefanada lagu qoro midna qofka baahiya iskale midna qofka dhibanaha ah maadaama uu taleefanka inuu desan yahay laga yaaba in adil lagu soo waca qasab waay way isoo wacday walaal taleefankan ma adigaa baahiyi mise qofka waxaa tahay dhibanaha baahiyii baan ahay kan kaluu wataa baan dhahay way wacday dhowr mar taleefanka waa la qaban waaye maadaama dee dadka dad iska masaakiin ay yihiin kadib way igu soo celisay walaal waxaan codsanayaa inaad taleefanka iigu geysa habeen bay ahayd wakhti dambe waaga hadduu beriyo ku celceli baana qofku adilaysa insha allah way isheleen way la xiriirtay si toos ah lacag boqol doolar bay usoo dirtay way isoo wacday way iiga mahad celisay ana qo- qaabkaan iskugu xiray labadoodii kadibna waa markii aan isdhahay eh, qofkan waa qof inay qofkan wax tarta rabto dadaal badan iyo juhdi gelisa walaakii tii igu yaabka badneed intaas bay ahayd walaal marka axmed muddooyinkan dambe waxaa jiray dhalinyaro u taagan inay dadka caawiyaan islamarkaana dadka dhibaatooyinka duwan qaba waxaan ognahay xerooyinkan qaxootiga ee dhalaab in dhibaatooyin fara badan oo dhanka nolosha ay ka jirto qoysas fara badan oo saddexda waqti dabka aan shidan karin marka ay timaado marka in aad arrimahan samayso maxaa ka mid a caqabadaha aad kala kulantay arrintan Een, walaal waa mahadsan tahay dadka markay arkaan dee wixii aad baahaysay iyo dadkii oo wax la gudoonsiinayo mise dadkii oo wix inay transparent noqdaan oo wax muhiim ah Een, dadka waxaa waaye cid walba way ku soo wacaysaa waxayna ku dhahan walaalow qof noocaasi noocaas ayaa jiro marka walaalow inaad waxaad bal u qaban karto dadka walaalaha muslimiinta aad la wadaagto ayaan rabnaa qofka marka waxaa waaye annaga dadka rabitaankooda kuma aadi waxaan sameeyaa qiimeen waa yahay baan dhahay insha allahu tacaala qofka waxaan sameynaa maalinu iska jirayn baa sikadiis ugu taga markaan u tago qofki hadduu yahay qof hadee niidi ah oo u baahan ileen waxaan qofka aan caawinayo qof aan u caawinayo ma aha garasho mise qaab aan u caawinayo magaciisnimo ma ahan waxaan u caawinayo waa humanity iyo bani'aadinimada qofkii hadduu u qalmo uu yahay qof niidi ah waan ka aqbalaya xilligaasaan ku imaani waana baahin hadduusan u qalminna waan u sheegay xaqiiqda meesha ka jirto waana ka tagaa marka axmed waxyaabaha la isticmaasho waxaa ka mid ah in qofkaasi dhaqaalihii loo soo diray inaad bashqad ku rido qofkii aad u tagto qofkii isagoon ku ogeyn aad u sheegto inaad u wado waxyaabaha usoo dhiibeen dad walaala marka dadka markaad la kulanto dareenkooda waa see arrintan aad usoo bandhigto wallaahi dadka dareenkooda walaalow aad iyo aad wallaahi ma soo koobi kari Een, musee waxaa iska jira hadda een, barnaamijka hadduu dambeeyaan baahiyey markii aan ka tagay kadib aan ka maray wixii kala dhammaanay caadi wuu iskaga ooyey Ee, calaa- muusan filaynin mana aaminsanaba dad qaar dad walaalo oo waxaastaan oo wax taraya inay jiraan adduunka ma aaminsanaba marka wallaahi walaalow aad iyo aad dadkii aan waxyaabihii een, walaalaha muslimiinta ay soo direen aan gudoonsiiyey aad iyo aad bay oga mahad celiyeen aad iyo aad baynu dareenkooda ee, shucuurtooda ma soo koobi kari wallaahi marka markay timaado in qof dhallinyara arrimahan oo kale uu sameeyo islamarkaana uu dadka caawiyo baraha bulshada uu soo dhigay dhibaatooyinkay qabaan iyo xaaladaha haysta ee maxaad markaasi adiga axmed a islayd way ka soo bixi kartaa oo natiijo arrimahan wallaahi walaalo wax badan baa ka soo bixi kara maadaama dee adigii maanta een, qofkaas intaad baahisay ee dadkii waxyaabihii dhan ay arkeen oo qofkii la caawiyey aniga naftirkeyga waxay tahay dhiirigelin een, iyo waxaa waye kalsooni badan baan kasii qaadaya because waxyaabaha arrin walba iyo wax walba adduunka la qabto challenge bay iska leeyihiin iyo caqabado iyo iyo culeys iyo culeys iyo caqabada iska jiraan laakiin wax walba waxay tahay haddaad dee right waa wadada saxda ah aad u martid oo u qabatid waxaa waaye ilaahi subxaana watacaala uu kula garab galaayo howl walbana way fududaanaysaa marka ugu dambayntii maxaad oogu baaqi lahayd ee, dadka ee, waxaa laga yaaba dad fara badan inay jiraan oo doonaya dad ee, jooga xerooyinkan qaxootiga ee dhalaab inay soo caawiyaan oo markaasi dhibaatooyinkooda doonaya inay ka danqadaan marka maxaad odhan lahayd maxaad soo ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqayaa een, walaalaha muslimiinta horta een, oo adduunka dooxaladiisa joogaan een, dhibaatooyin dad iska dhibaataysan meel walba way joogaan maadaama hadda ana xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aan ku suganahay waxaan odhan lahaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaa jira dadyow aanan laga warhaynin oo guryahooda maanta hadii la dhahaa gaajo ay ugu dhammaadeen aanan la beensanaynin xulumada een, dhalinyaradu wax akhristeen een, gabdhaha cid walba ha u eg istaagto waayo waxaa yeelay e, waxaan wax shaqo ma arkinoo ilaahay dartiisa loo qabanayo waay ma ahan wax qof magac looga raadinayo qof ma ahan maanta magacuu ku raadsanayo mise dhaqaalo lagu raadinayo cid walba oo maanta xerada qaxootiga ku sugan dad waxaa jira kaa liita inaad ka waraysid qaab allaala qaabka aad u caawin kartana aad u caawisid kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi cumar oo ku magac dheer caws gurow oo ah sanfale dadka ka caawiya haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan faarax maxamed cali faarax buluug
aan ku bilaabay tababaraha xulka qaranka wadanka sbain luis enrique ayaa liiska ciyaartooyda xulka qaranka wadanka sbain ee ka qaybgalaya ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ka reeba kabtanka kooxda real madrid sergio ramos dhaawacyo xiriir ahaa oo soo gaara ramos ayaa sababay in laga saara sbain waxaana tababar enrique oo isniintii xaqiijiyay inuu doortay difaacyada kale ah paul torres emrig laborte eric garshio diego yoranta iyo weliba kaiser aspilqueta dhaawacyada ramos ayaa sababay in shan iyo toban kulan oo kaliya uu u safta xilli ciyaareedkii dhammaaday kooxdiisa real madrid waxaana soddon iyo shan jirkan difaaca adag ah uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu safashada badan wadankiisa isagoo u safta boqol iyo siddeetan kulan tan iyo markii uu ciyaartii ugu horreysay u safta bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo shanta way xanuun badan tahay inaadan matalin dalkaaga laakiin waa inaan noqdaa daacad islamarkaana aan saaxiibadeeda xulka qaranka u rajeeyaa nasiib iyo inay guulo ka gaaraan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ayuu yidhi ramos markii uu soo gaaray warka sheegaya in laga reebay xulka qaranka spain tababara anrika ayaa wajahaya dhaleecayn ku aadan go-aankiisa maadaama ramos uu isku diyaarinayo inuu jebiyo diiwaan taariikheedka uu hore u dhigay laacibkii hore ee xulka qaranka wadanka masar axmed xasan oo ah ciyaaryahanka keliya ee xulka qaranka wadankiisa u safta boqol iyo siddeetan iyo afar kulan oo caalami ah wararka ka imaanaya dhinaca kooxda manchester united-na waxa ay sheegayaan in weeraryahanka kooxda yuventus iyo xulka qaranka wadanka portugal christiano ronaldo inay dhici karto inuu ku laabto kooxdiisii hore ee manchester united tababaraha kooxda manchester united all gana sosha ayaa sheegay in manchester united ay u hilowda ronaldo islamarkaana ay soo dhaweyneyso haddii uu go-aansado inuu mar kale kusoo laabto garoonka old travord arrintan ayaa timid kadib markii tababaraha kooxda yuventus andre birlo uu ronaldo geliyey kursiga kaydka ciyaartii axaddii ay ugu dambeysay horyaalka wadanka talyaaniga taas oo afar iyo hal ay yuventus uga badisay kooxda bolonyo islamarkaana ugu soo gudubta kaalinta afaraad ee koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana taasi kor u qaada hadalhayntii ahayd in ronaldo uu macsalaameyn doono yuventus marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan sida ay qortay jariidada the atlantic manchester united ayaa dusha kala socon doonta dhaqdhaqaaqa ronaldo waxaana soddon iyo lix jirkan uu ahaa ciyaaryahankii ugu goolasha badna horyaalka wadanka talyaaniga xilli ciyaareedkii soo idlaaday inkasta oo manchester united ay haysato edison cafani oo ah weeraryahan khabiir ah haddana manchester united waa u baahnaan doontaa christiano ronaldo si ay ugu xoojiso weeraryahanadeeda soo baxaya ee antony marshall marcos rashvill iyo weliba mason greenwood ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda real madrid ayaa qorsheynaysa inay iska fasaxdo weeraryahanadeeda kale ah eden hazard iyo weliba greth bayle iyadoo isku diyaarinaysa inay lasoo saxiixato weeraryahanada kale ah kelian embebe iyo weliba erlin halang ee kooxaha b s g iyo brucia dortmond bayle oo soddon iyo kow jira ayaa xilli ciyaareedkan ku dhammaystay amaaha uu kula joogay kooxdiisii hore ee tottenham wuxuuna rajeynayaa in isaga iyo xulkiisa weelashka ay wacdaro ka dhigaan koobka qaaradda yurub ee sanadkan telefishinka sky sporta ayaa sheegay in hazard oo soddon jir ah ay dhaawacyo isdabajoog ah hareeyeen tan iyo markii real madrid ay boqol iyo labaiyo labaatan milyan oo dollar uga soo iibsatay kooxda chelsea laba sano ka hor waxaana real madrid ay xilligan garowsanaysaa in ciyaaryahankan aysan sii haysan karin guddoomiyaha real madrid florentino beres ayaa lagu soo waramayaa inuu door bidayo in la dhimo ciyaartooyda kooxda real madrid sababo la xiriira dhaqaalaha aawadi inkastoo uu jecel yahay inay sii joogaan ciyaartooyda sii gaboobaysa dhegeystayaal xibintii ciyaarahana waa naga intaha
haatana dhegeystayaal aan mar kale dib ugu laabanno dhinacii heesaha laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
waa huwo ah waxaasaa jacayb qofba waa inaysaa ileen weelku waabo
Thank you.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa aniga iyo xuseen barre oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo